بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ikhwati alkiraam cinwaankan sida sheekh faarax u sheegay kalimaatun fi lmanhaj ama kelmada aynu ka dhahayno manhajka guud ahaan ee xiriir toosana la leh darsigii xalay iyo duruusta kale oo soo socotaba in yar baynu kor maraynaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa hadduu addoommadiisa u abuuray isaga keliya inay caabudaan oo aanay cibaadada cid kale la wadaajin haddii rabbi subxaanahu wa tacaalaa uu arrintaa kutub u soo dejiyey rusulna u soo diray rusushaasi si isdaba joog ah ayuu rabbi u soo dirayey subxaanahu wa tacaala oo ummad walba wuxuu rabbi u soo dirayey wuxuu u soo dirayey hal rasuul ama ka badan sida qur'aanka uu rabbi kaga sheekeeyey subxaanahu wa tacaala rusushaasi waxay wadeen hanuun iyo diin xaq ah oo ay ummadahooda iyo qowmamkoodii soo gaarhsiinayeen dhammaantoodna shaqada waa wada qabteen xilka la saaray oo ah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa farrintiisa inay gudbiyaanna sidii ugu wanaagsanayd ayay u qabteen oo awooddooda ahayd iyaga oo aan idna ka leexan ama ka dhimin natiijada iyo dadku inay yeelaan iyo in kalena arrin rabbi u taalla weeye sidii xala darsiga aynu ka maqalay dhammaantoodna rusushaasi dacwadii iyo farrintii ay wadeen gudashadeedii waa ku guulaysteen dadku ha rumeeyeen ama yaanay rumayn tirada rumaynaysaa ha badato ama ha yaraato mid walba shaqadii iyo muhiimaddii loo diray wuu ku guulaystay waayo xaq buu mid walba waday isagaa gar lahaa isaga ayaa xujada watay cidda uu u yimidna wuu ka gar helayay marka iyagu ha diideen iyaga oo gardarradu ku caddahay ama ha yeeleen dhammaantoodna waa guulaysteen baynu nidhi guushaasi loogama jeedo inay gaaladii loo soo diray milatari ahaan uga adkaadeen loogama jeedo in dadkii wada rumeeyeen ama dad aada u fara badan rumeeyeenna loogama jeedo rususha sida nebigeenna sheegay calayhi asalaatu wasalaam qur-aankuna uu rusul badan ka sheegay waxaa imanaya rasuul ummad badan wata waxaa imanaya rasuul dhowr xoogaa yaroo dada wata mid laba nin la socoto mid hal nin la socoto midaan ninna la socon baa imaanaya dhammaantoodna waa wada guulaysteen rusushaas ilaahay wuxuu faray nebiga inuu ku daydo ulaa'ika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadih kuwaasi waa kuwa alla uu hanuuniye ku dayo hanuunkooda nabigeena muxamed calayhi salaau wasalaam ayaa rusushaas lagu khatimay calayhi salaau wasalaam oo ammaanadii si wanaagsan u gutay ummadda u naseexeeyey ilaahay jidkiisa ku dagaalamay dhaqankiisuna nabiga calayhi salaau wasalaam wuxuu ahaa taطbiiq camali ah ama hirgelin iyo fulin dhammaystiran oo uu kitaabkii iyo sunnadii waxyigii ilaahay uu ku soo dejiyey oo uu camal u bedelay bay siiradiisu ahayd haddaad maqashid siirada nebiga waa qur'aankii iyo xadiiskii nebiga calay slat slam oo waxyiga ahaa oo afcaal iyo aqwaal lagu tarjumay oo ficil laga dhigay baa la inoo soo wariyey waxaa arrintaa ugu hiiliyey asxaabtiisii oo ahaa dadka dadka ugu khayrka badan oo ahaa tusaalaha ugu wanaagsan ee taariikhda ummaddan soo maraya oo ay tahay jiilasha ka dambeeyey inay ka daydaan horay waxaa la inoo faray rusushii inaan ku dayanno si gaara nebigeenna calayhi salaatu wasalaam laqad kaana lakum fii rasuuliillaahi uswatun xasana nebiga calayhi salaatu wasalaam ku dayasho wanaagsan baad ku leedihiin oo nebiga inaan ku dayannaa la inaga doonaya calayhi salaatu wasalaam waxa uu inoo keenay oo dhanna aynu ka qaadanno waxa uu ina ka reebay oo dhanna aynu ka harno asxaabtiisuna waxay ahaayeen tusaalaha aynu kale oo diintii ficil ahaan nebiga ula fuliyey calayhi salaatu wasalaam oo iyagana inay saxnaayeen uu nebigu inoo caddeeyey calayhi salaatu wasalaam markuu xadiidkii firaqa ka warramay iyo inay yuhuudi kow iyo toddobaatan kooxood u kala baxday kiristaankuna ay toddobaatan iyo laba u kala baxeen ummaddanina ay u kala bixi doonto saddex iyo toddobaatan kooxood dhammaantoodna naartay gelayaan buu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka hal mid mooyaane marka middaasa ay taha la weydiiyeyna wuxuu ku sheegay hiya alatii maa ana calayhi alyowma wa asxaabii waa tan ku taagan maanta aniga iyo asxaabtaydu waxa aanu haysanno qolada ku taagan weeye nebiga iyo asxaabtiisu maalintaa wixii ay haysteen ciddii haysata oo kula dhegta ciddaa weeye ciddaa guulaysatay oo badbaadaysa aakhiro oo jannada helaysa nebigeenna calayhi asalaatu wasalaam wuxuu sheegay dadka inay ugu khayr badnaayeen iyagu khayru nnaasi qarni dadka waxaa ugu khayr badan ilaahay ugu dhow ugu qiimo badan qarnigayga zamankayga waa zamankii asxaabta calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa ay joogeen sababta ay ugu khayr bateenna wax kale maahana laba waxyaabood bay isku darsadeen midi waxa weeye diinta ayay sidii ilaahay u soo dejiyey oo nebigu u soo gaarsiiyey calayhi salaatu wasalaam ayay u fahmeen marka faham saxan oo buuxa ayay diinta ula yimaadeen oo aan qalooc ku jirin waa midda koowaad hal qalooca uusan ku jirin asxaabta nebigu calayhi salaatu wasalaam waana midda ay ku heleen taskiyada ah aniga iyo maanta asxaabtaydu waxaan ku taagannahay wuxuu caddaynayaa nebigu wixi uu ku taagnaa inay asxaabtu ku taagnaayeen calayhi salaatu wasalaam arrinta labaad oo ay khayr badnidaa ku heleen waxa weeye fahamkoodaa saxnaa iyo cilmigoodaa saxnaa iyo manhajkooda toosnaa ka sokow si buuxda bay diinta u fuliyeen oo u iltisaameen oo u qabsadeen oo ugu dhaqmeen noloshooda oo dhan dhinac walba oo noloshooda la xiriirta ayay diinta ilaahay kaga dhaqmeen oo ka qabsadeen asxaabta nebigu calayhi salaatu wasalaam marka labadaa arrin baa wada socday oo ah faham saxan iyo camal suuban oo fahamkaa saxan ku qotoma oo ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisiisu u amray loo fulinayo nahyigiisiina lagaga dheeraanayo oo lagaga fogaanayo labadaa tilmaamood bay ku heleen waxaa ku xiga sida nebigeenu sheegay calayhi asalaatu wasalaam uma aladiina yaluunahum deeta waa kuwa la xiriira baa khayrbadnida ku soo xiga oo asxaabtii nebiga diinta ka bartay calayhi salaatu wasalaam oo aynu taabiciinta u naqaan waa dadkii asxaabta nebigu ay waxbareen calayhi salaatu wasalaam ayaa ku soo xiga xagga khayr badnida markaasaa haddana waxaa ku xiga uma aladiina yaluunahum deeta kuwa kusii xiga waa taabicuu attaabiciin taabiciintii kuwa ay waxbareen asxaabta awoowayaal ugu baagan xagga cilmiga oo kuway waxbareen baa waxbaray saddexdaas weeye dadka ay culimmadeenni u bixiyeen alquruun almufadala ama alquruun aldahabiya ama asalafu الصaalix magacyadaasaa loo baxshay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ayaa taskiyeeyey oo dadka inay fiican yihiin u qiray oo ummadda quruunta kala duwan ee ay imanayso oo dhan inay ka khayr badan yihiin iyagoo usii kala khayr badan say nebiga ugu kala dhowaayeen calayhi الsalaatu wasalaam qarniguu isagu joogay iyo asxaabtiisa qarnigii taabiciinta iyo qarnigii taabicu taabiciinta waa dadka marka nebiga taskiyada ka haysta calayhi الsalaatu wasalaam oo toosnaan iyo khayr badnida uu uga markhaati furay calayhi الsalaatu wasalaam oo xagga fahamka diinta iyo ku dhaqankeedaba in lagaga daydo la doonayo ilaa nebiga ku daydaala ina yidhi asxaabtiina waxaa la inoo caddeeyey nebigu wuxuu ay haystay uu haystay inay kula taagnaayeen waa cidda marka la rabo haddii la isku qabto sida loo fahmayo kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam cidda loola noqonayo oo lagu kala baxayo mawaaqiftooda iyo fahamkooda iyaga weeye haddii laga soo gudbana taabiciintay noqonayaan haddii laga soo gudbana taabicuu aلtaabiciin markaa kadib baa waxaa loo gudbayaa dadkii waddadooda maray oo culimmadii waaweyneyd iyo a'immadii diinta oo dariiqii asxaabta iyo taabiciinta iyo taabiciinta maray culimmadaas fahamkoodii baynu masaa'ilka ayna raggaasi zamankooda jirin waxa ay ka yidhaahdeen raacaynaa dariiqaasaan la soo soconaynaa marka dadkaas marka aynu nidhi ummadda u khayr badnaayeen waa asxaabta nebiga ah calayhi الsalaatu wasalaam khayr badnidoodu labada arrimood oo aynu sheegnay bay ku qotomeen ee shaqo kuma lahayn tiro fara badan inay lahaayeen shaqo kuma lahayn inay qalab fara badan lahaayeen oo cuddadoodu ay badnayd ma ahayn inay xoolo badan haysteen horumarka adduunyo iyo xadaaradan adduunyada iyo rafaahiyadeeda may haysan dadkana iyagaa u khayr badnaa gaajo iyo arag bay aad ula rafaadsanaayeen oo meel gaadhsiiyey dadka dadka u khayr badan oo aad maqlaysaan rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu geeriyooday isaga oo cambuurbireedkii uu dagaalka ku geli jiray nin yahuudihii uu rahan u haysto soddon saac soddon suus oo shaciir ah oo uu reerihiisa uga qaatay yuhuudka uu ka dayntay yuhuudku nebigii waa ku aamini waaye calayh salaatu wasalaam soddonkaa suus oo badarka ah marka diriciisii diraca waxaa weeye waa bir isi sursuran oo dagaalka marka la gelaya la gashado oo waranka iyo seefta iyo waxaasu kaa celinayaan waa qalabka dagaalku ka mid ahaa yuhuud baa haystay isaga oo maradiisii ee uu dagaalka ku geli jiray yuhuudi ay u haysato rahan ayuu geeriyooday calayhi الsalaatu wasalaam asxaabta gaajada iyo say heerka ay ka gaartay sahl bnu sacdin الsaacidi radia allahu canhu wuxuu ka sheekeeyey salaada jamcaha inay aadi jireen oo markay salaada jamco ka soo baxaan habar cidahooda ahi ay waxay samayn jirtay buu yidhi jadaawisha ama kanaalada biyuhu ay maraan oo ayay wuxuu waxay ku beeri jirtay geed silqi la dhaho oo adigu jirid leh sida quwaaxa oo kale malaha wax ah weeye bay ku beertaa soomaaligiisa ma aqaan marka geedkaas ay soo rurujisaa maalinta jamcaha dabkay ku ridaysaa waxaa laga yaabaa waxaan uun adigu shabbaha geedaha dhulka laga soo fujiyo ay tahay xoogaa shaciirana xantoobaana waa ku daraysaa waxaasay isku karinaysaa markaanu masaajidka ka soo baxnaanu islaantaasaanu salaami jirnay markaasay xoogaagaana siin jirtay buu yii oo aanu ka cuni jirray marka aad baanu jamcahaas u jeclaan jirray buu yii habartaasi xoogaaga ayna siinaysa awgeed yacnii busaaradda meesha taal asxaabta qaar waxay la gaartay gaajadu sida abu hurayra uu ka sheekeeyey inuu la suuxo oo dadka qaar ay u maleeyaan in uu jinni qabo jinnina imahaya gaajaan la sooxayaa buu yidhi wuxuu ka warramay mararka qaarkood gaajo darla raggoodii asxaabu sufaha ahaa sufadu waa meel masjidka nebiga alay sla slam gadaashiisa ku taallay qiblada dhankeeda kale cagsigeeda ah oo dadka fuqarada oo asxaabta nebiga ah ay degi jireen calayhi salaatu wasalaam marka raggaasa aad busaaradda inta badan iyagoo iyagoo dhani busaaradsan jireen marka wuxuu ka sheekeeyey mar radia allahu canhu inuu dadka su-aalo weydiin jiray bal si ay ii gartaan inaan rafaadsanahay oo ay wax ii siiyaan nebigaa mar i gartay buu iyadoo dadka aan su-aal weydiiyo idhaafeeno idhaafeeno masaladaa la ii sheegay anna masala doon maahiye war bal inakeen u tirahdaan sugaya gaajada meesha taala iyo rafaadka buu ka sheekeeyey ragga ugu garashada badnaayoo fariidadahay oo ay jeclaayeen waxaa ka mid ahaa jacfar ibna abi aalib radia allahu canhu oo mar intuu soo kaxeeyoo guriga keenay mise waxbaba ma yaallaan gurigii tabadda ama qumbaha bahalka la dhahoo subaga lagu shubo ayuu keenay oo suba ka dhammaaday wuu kala jeexay bal in ay dufanka ku yaal yaalla ka leefleefaan ragga la idan leeyahay ilaahay cidda uu abuuray iyagaa ugu khayr badnaa bacda alambiyaa waa raggaas loo kala dilaacinaya reerka tabadoodii si ay u leefleefaan gaajo darla nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar iyo cumar baa isku soo baxay oo isaguwa mid walba uu soconayo war maxaa idinku dhacay gaajaa isoo saartay anna gaajo anna gaajo waa la israacunin ansaaraa loo tegayo qisada macruufka ah oo aad garanaysaan yacni guryihiibaa gaaja ka soo saartay qisadiinka aad dhigateen waxaa ka mid a nebiga calayh salatu slam raggii oo dhagxaan ku xirtay caloosha oo nebiga uu laba dhagax isaga ugu xiran tahay gaajo darla calooshan baa waa la yaro riixayaa baan u fahmay oo haddii ay aad u gaajooto in la yaro adkeeyay u baahantahoo la xiro xariga dhagaxa marka ma lagu adkaynaya ilaahay wuxuusan inaad tusin weeye oo busaarad ah raggaasi waxa qabsaday wuxuu ka sheekeeyey sahl bnu sacd radia allahu canhu mar kale iyada oo dumarka lagu la faray marka raggu ay sujuudaan ilaa raggu sujuudda ka soo kacayaan inaanay iyagu madaxa kor u qaadin sababtu waa maxay raggani hal hal maray qabaan maradii meeshaan bay ka xidheen balse cawrad u asturanto marka maradii hoos inay ka gaabataan laga yaabaa marka la sujuudsan yahay in wax yaro muuqdaan baa dhici karta marka inta ay soo kacayaan madaxa kor ha u qaadanina sida inagu dumarka iyo aan u kala xirno uma kala xirrayne waa la isku daba tukan jiray halkaasay gaajadu gaarto iyo busaaradda iyo rafaadka axaadiista arrintaa ku saabsan waa jeclaan lahaa camiidu kuliya shariica bijaamicati sharqi afriqiya sheekh maxamed macalimo inay la joogaaye bal dalabat ljaamica kuliyati shariica abxaafta ay soo qorayaan in bal lagu daro kayfa kaanat xayaatu asxaabi rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam oo ahaa dadkii dadka ugu khayrka badnaa aad baan u jeclaysanaya arrintaas inuu sheekhu hadda kadib abxaafta lasoo diyaarinayo ku daro caaisha radi allahu canha mar waxay tidhi saddex bilood oo laba bilood ku guda jira baan guriga nebiga dab laga shiday maxaa cunto idiin ahaabay tidhi oo labada madmadow biyo iyo timir magaalada madiine timir baa ka baxda timirtaasaa la yaro cunayaa biyana waa lagu cabbayaa risiq kale ma jiro meesha gaajada taale bay ku tusaysaa marka duruuftaa dadkii ku noolaa weeye dadka dadka u khayr badan hadalkaa waxaan uga socdaa arrimo dambe oo inoo imaan doona ayuu xariir la leeyay asxaabta nebigu calayhi salaatu wasalaam toosnaantaa iyo khayrbadnidaas ay ku kasbadeen fahamka toosan iyo tadbiiqa kaamilka ah oo ay diintii sidii ilaahay uu ugu talagalay u fulinayeen ayaa waddadaa toosan bay ku socdeen waxaa ku raacay ardadoodii waxaa kusii raacay ardadoodii saasoo ay tahay asxaabta iyaga oo nool ayaa inxiraafaad ku bilowdeen iyo marin habowga iyo qallooca diinta laga qalloocanayo bal nebiga oo nool calayhi salaatu wasalaam ayay afkaarta usuusheedu bilaabatay oo ninkii aad xasuusataan oo nebiga icdil fainaka lam tacdil nebiga ku yidhi cadaalad samee maadan cadaalad samayne ninkaasoo uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qolaa ka soo bixi doonta ninkan dhabarkiisa ka soo bixi doonta oo dhaqankooda uu saa yahay oo nimankii khawaarijta ahaa ah nebiga oo nool buu ninkaasi joogay calayhi salaatu wasalaam asxaabtii oo nool ayay firqatulkhawaarij soo baxday oo asxaabtii nebiga ay gaalaysiiyeen oo dhiiggooda bannaysteen ilaa ay laayeen asxaabtii nebiga oo kuwii jannada loogu bishaareeyey ay ka mid yihiin asxaabta nebiga oo nool calayhi salaatu wasalaam ayay soo baxday firqatu shiica inkasta oo aanay sidan u xumayn berigaas oo ay aad uga mar walba ay usii fogaanayeen haddana asxaabtii nebiga oo nool bay soo baxeen calayhi salaatu wasalaam qadariyadaa ka mid aha asxaabtii oo qaar nool yahay waxyaabaha soo baxay iyo qadarka inay dad ku doodaan maca daalika qolo kasta oo soo baxda asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam way ka hadleen qur'aan bay kaga jawaabeen xadiid bay kaga jawaabeen cilmi bay kaga jawaabeen wixii ay kaga jawaabeen iyo mawaaqiftii ay ka qaateenna waa qoran yihiin oo waa inoo diiwaangeshan yihiin oo kutubtii cilmiga ayay ku yaallaan sidaas ayaa si tartiib tartiiba ama aayar aayar ah waxaa mar walba u imaanayay inxiraaf iyo marin habow iyo qalooc fahamka diinta iyo manhajka gelayay iyo caqiidada mar walbana culimmada muslimiinta oo dariiqii salafka ku taagnayd ayaa arintaa ka hortegaysay mar walba culimada joogta ayaa fikradda cusub iyo bidcada cusub oo diinta lagu soo kordhiyey raggaasaa ka hortegayey wixii ay kula doodeen iyo waxay ka yidhaahdeenna waa diiwaangashan yihiin waxaa mar walba marka imanayey zamanka iyo qurunta isdaba joogga ahayd dad soo baxa oo fikrad cusub soo kordhiya ama afkaartii hore oo qolyihii hore yidhaahdeen intay soo faagaan ka dhiga cilmi cusub oo ay diinta ka soo saareen dadkiina ay dhici karto wixii asxaabtu ka tiri waxaan ama nebiguba ka yidhi calayhi salaatu wasalaam ama culimmadii salafka ay ka yidhaahdeen ama culimmadii salafka dadkii dariiqooda maray oo culimmada ahaa iyo a'immadii waxay ka dhaheen dadkii aad uguma cadda lannahu balaayo jirtay ma ahayn niman baa xumaantii soo saaraya cilmi cusub bay inooga dhigayaan suuqay soo dhigayaan waa kaambangaraynayaan waa la buunbuuninayaan marka mar walba se culimmadu way u taagnaayeen ciddii diinta qalloocisa oo ka badbadisa ama ka dhinta labadaba inay u jawaabaan oo ay wax ka yidhaahdaan qalloocaas marka fahamka iyo manhajka iyo caqiidada iyo fikriga ah keliya ma aha waxaa sidaasoo kale ummaddu ka durkaysay ku dhaqankii diinta si tartiib tartiib ah si aayar aayar ah baa looga durkayey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegayaa zaman walba ka ka dambeeya inuu ka shar badan yahay zaman walba marka min xayu majmuuc alumma ha la eego ummadda duuduubkeeda marka la eego ma aha bixasabi alafraad bixasabi majmuuci alumma mar walba zaman walba ka ka dambeeya ayaa ka shar badan inxiraafkaas marka khadkiisu uu sii kordhayo shay-an fa shay-an ama ha noqoto xagga fahamkii ama ha noqoto xagga iltizaamkii muslimiinta wuu ku soo baadanayey culimmaduna labada arrimoodba way ka hortegayeen muslimiintu loolan bay kula jireen dadkaa diinta kharibaya oo gudaha ka duminaya oo culimmada ayaa muwaajahadaas iyo dagaalkaa qaabilsanayd madaxda muslimiintana kuwa wanaagsani hadday markaa muslimiinta xukumaanna waa kala qaybgelayeen haddii kalena culimmada keliya ayaa u babac dhigaysay xataa mararka qaarkood waxaa dhici jirtay madaxda muslimiintu qaloocaas inay iyagu difaacayaan oo buunbuulinayaan oo hirgelinayaan oo ay culimmadii la dagaalamayaan saasoo ay tahay culimmadu waa u babac dhigayeen taariikhda iyo kutubulfiraqna cilmiga aad baad ugu daristeen marin habowgaas oo mar walba kordhayey labada dhanba ummaddu duuduub ahaan diinta way haysatay waana ku dhaqmaysa laakiin qalloocaas xagga fahamka ah iyo dhimanaanshaha ku dhaqanka iyo fulinta diintuna dabcan mar walba waa jiray waana kordhayey dad ka hortegayana way jireen innagu waxaynu u soconnaa marka aynu ka hadlayno qadiyatulmanhaj oo aynu tarkiisinayno oo culimmadu ay nadawaad iyo muxaadaraad iyo kutub ay arrintan ka akhriyayaan ama bayaano ka soo saarayaan ama as'ilo ku saabsan ka jawaabayaan waxaynu doonaynaa ummaddeenna mar walba inaynu ku xirno kitaabka iyo sunnada siday salafku u fahmeen arrintaa mar walba iyagaa namuudajkii aan ku dayanayna ahaa inaynu ka shidaal qaadanno oo ka amba qaadno oo mar walba aynu dhankaa u dhowaanno baan doonaynaa haddii laakiin hogaanka la isu sii daayo marka dambe iyadoo wax kale oo diinaan diintii nebiga ahaynba la haysto baa laga yaabaa ummaddu inay gaarto marka mar walba ummadda in loogu yeero oo diintoodii tajdiid uddiin waxa loo baxshay ilaahay boqolkii sanaba ummadan wuxuu u soo saaraa dad diintooda u cusboonaysiisa diin cusub la keeni mayee boorkaa laga jafayaa xaqii kitaabkiiyo sunnada ahaa oo nebi moxamed inoo keenay calayhi salaatu wasalaam oo boor fuulay boorkaa laga jafaya wixii qarsoomay baa la soo saaraya innagu marka ujeeddadaas ayaynu leenahay dadka inaynu mar walba nebiga iyo asxaabtiisii iyo salafkii ummadda aynu ku xirno cilmi ahaan iyo faham ahaan iyo camal ahaanba oo ay u dhowaadaan ayaynu doonaynaa oo u socono hoosu dhaca muslimiinta ku socday maalinba wuxuu meel soo harsadaba wuxuu soo gaaray xaalad aad iyo aad arrintu ay u xun tahay oo muslimiintii diintii haysashadeedii iyo ku dhaqankeedii dacfi uu kaga dhacay xagga fahamkeediina marin habow badan uu kaga jiro xagga maamulka iyo siyaasadda fasaad badan ka haysto hoosu dhac iyo dibu dhac fara badan uu kaga yimid xagga horumarkii maadiga ahaa iyo milatari gaaladu ay dhulkoodii qabsatay dowladdoodii ugu dambaysa ay dhacday noloshoodii diinta laga fogeeyey oo loo sameeyey dowlado diinta islaamka aan idnaba shaqo ku lahayn oo ama cilmaaniye ama qowmiye ah xaaladda sidaa u xun ummaddu iyada oo maraysa ayay saxwadan islaamiga oo barakaysan ummadda u soo baxday oo ku baaqaysa dadku inay diintoodii u noqdaan inay xaqii ilaahay u keenay qabsadaan oo ay ku dhagaan oo ku fara adaygaan oo ay ka soo noqdaan ku dayashada iyo ku kadsoomidda ay gaalada iyo dadka afkaarteeda wata ku kadsoomayaan saxwadaasi juhuud badan bay bixisay dadaal badan bay bixisay acdaa badan baa la dagaalamaysay laakiin saasoo ay tahay waxay ku guulaysatay ummadda inay diintii ilaa xad u celiso oo ummaddu diintoodii ay ku kalsoonaato gaar ahaan dhallinyaradii oo aad diinta looga fogeeyey cilmigii sharciga ah in aad loo faafiyey towxiidkii iyo sunnada in aad loo faafiyey oo shirkiga iyo bidcada aad loola dagaalamay shubhooyinkii mustashriqiintiiyo gaaladu ay ummadda ku furayeenna in iyagana bannaanka la soo dhigay oo baatilnimadooda iyo been abuur inay yihiin la caddeeyey waxyaabaha kaleo ay qabteen waxaa ka mid ahaa dacaayadihii lagu samaynayey diinta iyo ehelkeedu iyadana ay buriyeen iyada oo dhinaca kale ummadda ololihii taqriibka ahaa oo reer galbeedka afkaartooda iyo dhaqankooda iyo suluugooda loogu yeerayey inay ka hor tageen oo ay la loolameen in noloshii ummadda muslimiinta alla islaameeyey ilaa xaddin kabiir ummaddii in lagu qanciyey diintooda inay u noqdaan cilmi ahaan iyo camal ahaan iyo ku dhaqan ahaan oo ay u xukuntamaan oo dawlad ahaan xataa ay ugu dhaqmaan ilaa heerkaa inay gaadhsiiyeen oo aad ka arkaysaan meeshii fursad fursad yar la helaba in hoos dadku ay markiiba dooranayeen diinta iyo cidda ku baaqaysa waxaasoo horumar ah oo ay saxwadu ummadda ku soo kordhisay haddana saasoo ay tahay kama marnayn khalal iyo marin habow soo dhexgala saxwadii oo ay ka mid tahay dadka qaarkood inay bidco ku dhex wadaan oo waxyaabaha ay faafinayaan wax badan oo bidco ahi ay ku jiraan dadka qaarkood inay diintii khafiifinayaan oo tanaasul ay ka samaynayaan mabaadi'diisiiyo usuushiisii wax ka mid ah iyagoo ku marmarsoonaya horumarka iyo xadaaraddii ayaanu la soconaynaayo arrintan waa in adduunka wax lala qabsado oo ay tamyiic ku samaynayaan qadaayadkii diinta dadka qaarkood xadgudub iyo ka badbadin inay samaynayaan oo ay diintii ay iyo ummaddii ay u adeegayeen marka dambe ay isu beddelaan inay diintii iyo ummaddii la dagaalamaan iyagoo magacii islaamka wata dadka qaarkood inay shaqo ka dhigteen dadka diinta u shaqaynaya oo faafinaya oo dadka baraya dadka soo hanuuninaya oo islaamkii difaacayay inay shaqo ka dhigtaan oo iyaga ay ku duulaan oo la dagaalamaan oo dacaayadeeyaan ay dadka qaarkood shaqo ka dhigteen inay la dagaalamaan dadka muslimiinta ah oo khaasatan ducaadda ahi inay dacwada isu kaashadaan oo camal jamaaciya la sameeyo waxyaabaha sida gaarka ah loo taargadgareeyey bay ka mid ahayd saxwadii bayna waxaasi ka soo dhex baxeen waxyaabahaasi iskama imana asbaab bay leeyihiin dadka ku bixisay inay ku dhaqaaqaan waxaan oo qaar aqoon-yaridu ay ka mid tahay oo ay ka mid tahay daandaansiga dadka xukunada haysta iyo gaalada muslimiinta dhibta lagu hayo dadkii oo guushii degdegsanayo markiiba inay horay ay ka qoortaan doonaya oo dariiqii saxda ahaa sidaa darteed uga leexanaya dadka qaarkoodoo ay la noqotay mushkiladan la daaweynayaa inay tahay ninka xukunka haysta in xukunka laga qaado oo si ama la dilo oo hadhowna wixii ay kaba sii darto waxyaabo tiro badan oo asbaaba bay arrintani leedahay si kastaba ha ahaatee alxaraka alislaamiya ama asaxwa alislaamiya jamaacaadka kala duwan oo diinta shaqadeeda ka qaybgelayey khaladaadka iyo marinhabowga markay saxwada ku bateen waxay isku dayeen inay dadka dabdiyaan manhajka ay diinta dadka ku gaadhsiinayaan oo ku barayaan oo ku saxayaan si aan khalalkan ay uga hortagaan iyo marin habowgan iyo qaloocan soo baxaya marka jamaaco walba waxay lahayd manhaj qoran oo xagga caqiidada iyo xagga dacwada iyo xagga diinta sida loo fahmayo ku saabsan awlawiyaadkoodu ku qoran yahay iyo arrimahaasay ahmiyadda u kala siinayaan marka jamaacaadka islaamiga ah taqriiban iyaga oo furuuqi ay ku jirto oo qolo wax muhiim la aanay qolo hadday doontaan sidaa muhiim ula ahayn oo awlawiyaadku u kala duwan yahay oo usluubka wax kala badan ay u kala duwan yihiin laakiin hadda qolo kasta usuul ay ka indilaaqdo iyo bay samaysatay marka dacwa saxwa alislaamiya fi somaal iyada oo saxwada islaamiga ah ee caalamka ka jirta guud ahaan ka mid ah haddana jamaacaadka islaamiga ahaa oo dacwadan u istaagay faafinteeda iyo difaacideeda iyo baristeeda iyo horumarinteeda iyo soo hanuuninta ummadda qolo walba sidaasay ulahayd manhaj qoran oo ay dadka ku tarbiyayso oo ku jihayso oo ay ku hogaamiso khalalkaasina caalamulislaami kuwa ka dhacay oo kalebaa soomaalidana u yimid inkastoo ay u badan yihiin kuwa la inoo soo waarido oo dibadda inooga yimaado afkaaraha soomaalidu ma sameeyaan laakiin saxwada islaamiga ah oo inaga inaga guunsan ama inaga da'weyn oo caalam alcarabi ka jirtay ama caalamka kale oo muslimiinta ka jirtay waxyaabaha ku soo kordha ayaa inagana la inoo soo dhoofin jiray oo la inoo keenayey iyada oo laga yaabo in wixii aan laga eegin ma saxba ma khaladba ma xaqba ma baatilba meesheenna munaasab ma ku yihiin mise kuma aha ayaa qolo inoo keenaysay oo waxay odhanaysay sidii mirihii bardaha duuduub ha loo liqo markaasaa waxaa ka dhalanaya dhibaato iyo mashaakil tiro badan maadaama wixii ay ahaayeen wax aan cilmi ahayn ee inxiraaf ee la cilmiyeeyey ahaa marka dadka dhibta badani ka soo gaartay inxiraafkaas bay soomaalidu ka mid tahay iyo marin habowgaas gaar ahaan dacwa salafiya fi somaal oo hadda cunwaanka meesha idinku qorani uu yahay addacwa asalafiya fi somaal naxwa inilaaqatin rashiida dacwada salafiga ah oo bulshaweynta soomaaliyeed shanta qaaradood meel ay jirtaba saamaysay oo ilaahay uu ku anfacay bal gaashtay muslimiinta kale oo maxaan ku idhaahdaa dunida ku noolay inay ka faa'iidaystaan oo gaala ay ku soo islaamtay dacwadoodii oo ummad kale oo diintii ka tagtay ilaahay sababtooda uu ku hanuuniyo oo maraakistoodii ay saldhig u noqdeen muslimiinta khaasatan caalamu algharbi oo north america iyo yurub dacwada intaas xajmiga laeg lahayd oo soomaali sidaas ilaahay ugu badbaadiyey oo shanta qaaradood adduunkao dhan uu ka faa'iidaystay waxay ka mid tahay khalalku meelaha dadka uu galay oo u nuglaaday bay ka mid ahayd marka ambaqaadka cusub ee la doonayo dacwa alislaamiya fi somaal in lagu hinqiyo ama lagu horumariyo gaar ahaan dacwada salafiga ah ayaa cunwaanka guud ee nadwadu uu yahay ambaqaadkaasi inuu noqdo mid raashid ah ama rashiid ah oo macnaheedu yahay inuu qaangaarkii dhaafay oo uu maraya marxalad uu rushdi ku shaqeeyo meesha uu cagta dhigayo iyo tillaabada uu qaadayo waxa uu samaynayo iyo waxa uu joojinayo oo ka hakanayo wax walba manhajkaa salafigaah oo bulshaweynta soomaaliyeed ee lagu sheegi kara wadamada adduunka dalalka ugu horeeyay ka mid yihiin dacwa salafiya intishaarka ay ku samaysay tasxiix juz-a weeye ama indilaaqada cusub iyo ambaqaadka cusub in loo cirbixiyo oo macnaheedu yahay jawaanibta khalalka iyo naqsigu uu kaga yimid in laga awdo oo aanay dhicin waxaan gaar u ihi iyagaa ugu daraa dacwa salafiya khalalka soo baxay oo uu ka mid ahaa takfiirku yani marxaladii hore saxwa alislaamiya oo dhan buu darbiyey oo uu ku dhacay laakiin fii maa bacdu afraad badan baa gashay oo qof qof u gashay inkastoo dadkii laga soo reebay marxaladii hore dadka gala dadka dacwa salafiya xerta u abaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa mawjadan kale oo saxwa alislaamiya ama alxaraka alislaamiya weerarka lagu soo qaaday oo in la burburiye laga shaqaynayey dadka ku ta'afuray abnaa'u dacwa salafiya ayaa kow ka ahaa mawjadii kale oo fikri alqaacida waddanka ay ku dhufatay oo dacwadii iyo dacwa alislaamiya in la burburiyo iyo ummaddii oo dhan khalkhalka la geliyey dadka ku ta'afuray abnaa'u dacwa salafiya ayaa ugu fara badnaa sax soomaaliya o dhan baa mooryaantii baa raacday maxaan ku idhahdaa qabqablayaal baa raacay dad badani ha galeen oo saxwa alislaamiya ama xaraka alislaamiya dad badani ha ka galeen laakiin tirada u badan oo dadka ku saamoobay ah ama meeshaa ku jabay waa abnaa'u saxwa ama adacwa asalafiya ilaa heer la gaaray in guruubo kala duwan inay kala raacaan oo ay madaxa isugu dhuftaan kuwana xagga qaar iyagii ah ka soo dagaalgeliyaan kuwana kale dhanka kale ay ka soo dagaalgeliyaan oo iyagii ay isxasuuqaan iska daa ummaddii kale oo ay ahayd inay wax u taraane iyagii baa nag iska dhigay oo boqolaal iska dilayey waa ogtihiin maxaakiimta islaamigaa dadka ugu badan oo la shaqaynaya bay ahaayeen guruubadii kale oo xisbulislaamiya shabaab almujaahidiin la kala saftay bay ahaayeen intiibana waxa iswada laayay iyagiibaa u badnaa oo meeshaa ku halaagsamay marka haddii aad ogaatay arrinta noocaasi inay saxwalislaamiya guud ahaan khalalka caalamulislaami ka jira uu wada saameeyey gaar ahaan dacwa salafiya culimmada dacwa salafiya ee soomaaliyeed mumaala bijamacati اlictisaam alkitaab wasunna culimmadooda ugu waaweyn oo ay u xuleen inay yihiin lajna alcilmiya oo qadaaya sharciya ay ka fatwoodaan oo marjac ay ugu yihiin dacwa salafiya fi somaal ayay waxay u xil saareen manhajka diiniga ah oo isugu jira kan caqiidada iyo fahamka diinta sida loo fahmayo iyo xagga manhajka dacwadaba ka kooban inay bastiyaan oo sharxaan oo ay faahfaahiyaan si loo dabdiyo khalalka ku dhacaya abnaa'u asaxwa alislaamiya cumuuman wa dacwa salafiya khusuusan culimmadaas sheekh cali warsame ayaa ka mida sheekh cabdulqaadir nuur faarax sheekh bashiir axmed salaad دكتور أحمد حاج عبد الرحمن رحمه الله شيخ يوسف آدم شيخ محمود عيسى شيخ عبد الناصر حاج أحمد شيخ عبد الرحمن شيخ عمر شيخ محمد إدريس شيخ عبد الله شيخ نور شيخ شريف عبد الله حيدر baa ka mid ah ragga culimada ah oo ay u xuleen inay qadaayaadka sharciga marjic ugu yihiin dacwa salafiya fi Soomaal culimadaasaa loo xil saaray inay bastiyaan oo sharxaan manhajkii hore u qornaa juhdigaasna khayr allaha siiya way bixiyeen waana ku dadaaleen waxay ku guulaysteen inay manhajkii aad iyo aad u faahfaahiyaan ayi ishkaal ama dadku ay maxaan ku idhaahdaa fahmi waayi kari lahaayeen ama ku yaraan lahaa way soo faahfaahiyeen waana soo bandhigeen manhajkaasi saddexdaa qaybood oo aan sheegay buu isugu jiray kan caqiidada iyo kan sida diinta loo fahmayo iyo sida dacwada loo faafinayo ama ummadda loo islaaxinayo saddexdaa manhajna waa isku xiran yihiin kan dacwadu caqiidada waa ku xiran yahay kan sida diinta loo fahmayana waa ku xiran yahay culimmadaasi marka ay manhajkaas sharxayeen munطalaqaadka ama meelaha ay ka ambaqaadayeen ilaa sideed qodob bay soo qoreen waan filayaa magaalada boosaaso inaan ka akrinay horay waxaa ugu muhiimsanaa saddex qodob wakhtigoo yar darteed baan ka soo qaadayaa laakiin ilaa sideed qodob bay ahaayeen mid waxa weeye waxay dhaheen waxaan ka ambaqaadnay bii'ada aan ka howlgelayno oo aanu ka shaqaynayno waxay dhaheen waa shacabka soomaaliyeed bidaraja aluulaa iyagoo muslimiinta oo dhan dacwada gaarsiiye iyo xataa gaalo dacwadan salafiga ah ee soomaalidu haddana waxaa asaasi noo ay dhaheen bulshada soomaaliyeed waa shacab muslim ah bay yidhaahdeen bii'ada aan ka dhex shaqaynayna marka aan manhajkan markaa dacawiga ah samaynayno arrintaasaan ka ambaqaadinay ninkii marka ka ambaqaadaya bulshadan dacwada loo bandhigayo ama la islaaxinayo inay gaalo tahay ama murtadiin ay yihiin mawaaqifta yadu waa kala duwanaanaysaa bay yidhaahdeen lannahu nin gaal wax u sheegaya iyo nin muslinah oo ama qalad fahmay ama jaahil ah ama diintii ka jeeda wax u sheegaya faraq baa u dhexeeya waxay kaloo dhaheen mushkiladda u weyn oo bulshada yada haysata muslimiinta guud ahaan gaar ahaan soomaalida oo aan doonayna inaan xalka u helno maxay tahay waxay yidhaahdeen annaga waxaanu ka ambaqaadnay qul huwa min cindi anfusikum halka aad ka jirantihiin oo beledu idinka timidi waa naftiinna aasaaska ugu weyn oo mushkiladda ina haysataa waa xaggeenna famaa asaabatkum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wax kastoo dhiba iyo musiibo kastoo idinku dhacda waa wax aad idinku kasbateen arrinta kale oo soo raacda yani ma aha macnaheedu qul huwa min cindi anfusikum markaan leenahay inaan balaayo kale jirin inaan balaayo kale jirin ma aha gaaladu inay inagu soo duulayso oo ay ina dhibayso oo mu'aamarad wadaan oo walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istaطaacuu laa ya'luunakum khabaalan wadduu maa canidtum qad badat ilbawdaa'u min afwaahihim wamaa tukfii suduuruhum akbar qur'aan weeye soomaha waxaas aan wada akhriyayo walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum qur'aankii weeye wadda aladiina kafaruu low tagfuluuna can aslixatikum waamticatikum fayamiiluuna calaykum maylatan waaxida wadda kaiiru min ahli اlkitaabi low yudiluunakum wamaa yudiluuna ilaa anfusahum wamaa yashcuruun soomaaha wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a falaa takhaafuun waa qur'aan wada waxaas aan kuu sheegaya soomaaha qur'aankaasi kulligiis wuxuu sheegayaa nacaybka mu'aamaradda shirqoolka dhibla doonista lugoynta inaanay waxba ka xumaana kaa hagranayn laa yarqubuuna fii mu'minin ila walaa dimma ballan baanay ku yani waxa oo muwaasafaadoo rabbigeen sheegay subxaanahu watacaala kulluha wax wada waaqaca oo jira weeyo aan rumaysannahay laina kana doonaya inaana fahamno aynuna iska dhicinno oo u diyaargarowno laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa weeye mushkiladda ina haysata oo asaasiga ahi ma aha inaynu cadow iyo gaala ay inagu soo duushay keliya eh waa inaynu inagu dad lagu soo duulo oo la rarto oo la gumaysto aanahay maalik ibnu nebi baa laga wariyey inuu yidhi mushkiladdu ma aha isticmaalka ee waa qaabiliyatulisticmaar mushkiladda ina haysataa ma aha in dad ina isticmaarsadeen waa inaynu inagu dad u bisil in la isticmaarsado oo la rarto inaan nahay weeyaan buu yidhi mushkiladdu so soomaalidu ma dhihin miskiin baa miska la fuula leh haddaa adiga dhabarkaadu godan yaho habar walba ku fuuli karto dee cidna kuu turi mayse cid walibaa waa ku raranaysaa ma garatay marka mushkiladani waa inaga u fiirsada markii dagaalkii uxud uu dhacay marka aayaddan siyaaqa aayadahaas kusoo degay ka mid ahayd ee ghaswatu uxud konton nin oo meel la fariisiyo layidhi dhabarjabi naga ilaaliya baa markii muslimiintii gaaladii ay ka adkaadeen oo eryadeen bay dheheen war meesha inaga kiciya ninkii madaxda ahaa iyo toban kalea ku haray intii kale waa yaacday gadaal baa ciidan kaga yimid raggii baa gadaal laga dhabarjabiyey tobankii waa la dilay asxaabtii iyagoo hore u socda unbaa gadaal laga dhuftay waa la jabay musiibaa dhacday nebigii baa dhaawacmay toddobaatan baa dhimatay toddobaatan baa dha mashaqaa dhacday hadhow annaa haadaa baa la yidhi marka xaggee beledu nooga timid qul huwa min cindi anfusikum baa lagu yidhi ee gaalay ba ahaayeen waxa laaya lama oran gaalaa idan dishay almushkilaةu min khaalid ibn اlwaliid waman kaanuu macahu min alkufaar qur-aanku ma sheegin ee waxaa la yidhi qul huwa min cindi anfusikum inagu marka arrinta aan ka duulayno waa halkaa marka ninkii u qaba mushkiladda ina haysato oo aa ugu weyne inay tahay mu'aamarada yuhuudda iyo saliibiyiinta oo halkaa xoogga ha la saaro oo ummaddan iyo islaaxinta nafteeda si ay u noqoto cid gaalada isaga adag qur-aanka u fiirso markuu ka sheekeeyey nimankan iyo belada ay wadaan iyo sharkooda lan yaduruukum ilaa adan wain yuqaatiluukum yuwalluukum اladbaara uma laa yunsaruun waa dad mudan de in loo hiiliyo laakiin nin isagu diintii oo dhan ku tumanaya hiil ilaahay heli maayo subxaanahu watacaala marka waxaan u baahannaha dad ilaahay hiilkiisa walaa yansuranna allahu man yansuruh ilaahay ciddii u hiilisa buu u hiilinaya marka arrinta saddexaad oo culimmadu ay sheegeen waxa weeye fikradda marjiciyada aan ka haysano marjiciyadu waa alkitaabu wالsunaةu waijmaacu اlummati wاlqiyaasu الصaxiix sida aad kutubta ku dhigateen usuululfiqiga iyo laakiin hadda marjiciyada aan u soconnaa waxa weeye qadaaya diin cidda wax laga weydiinayo oo looga dambaynayo oo kitaabka iyo sunnada ka hadlaysa yay tahay oo hadalkeeda lagu kala baxayo sax culimadaani ha ictimaado fas'aluu ahla اdikri in kuntum laa taclamuuna baan ka ambaqaadnay dheheen ummaddan waxaa marjiciye u ah culimmada baarlamaanada ma aha odayaasha dhaqanka ma aha golayaasha deegaanka ma aha ururada ma aha maxaan ku idhaahdaa qabaa'ilka ma aha ee ma aha xeerarka qabaa'ilka u yaal dastuurada dawladuhu qorteen iyo qawaaniinta ma aha waxa weeye min xayثu الdastuur kitaab الlahi وasunaةu nabiyihi عalayه الsalaaةu wasalaam wa min xayثu afraadda waxaan wax laga weydiinayaana waa ahlu cilmiga fasأaluu ahla الdikri waxaa soo baxay baarlamaankaa lagu kala baxaya war baarlamaankii goormuu waxa lagu kala baxda noqday qur'aanka meel baarlamaan kaga yaal lama arko fas'aluu ahla dikri weeye markii cilmi la isweydiinayo baarlamaanka iyo shuuradu wuxuu shaqo ku leeyahay arrimo ijtihaadiya oo ra'yi iyo talo u baahan oo aan nas cadi ku soo aroorin oo ra'yigooda wax laga weydiinayo bay ka hadlaan mooyaane umuurta sharciga ah culimmada ayaa iska leh arrintaa waa inay dadku ogaadaan waxyaabaa kaloo soo baxay waxaa ka mid a ahlu huquurka hala weydiiyo ahlu huquurku waa ragga furimaha ku jira oo mujaahidiinta ah baa la yidhi baa arrimaha jihaadka la weydiiya ilaahay qur'aanka fas'aluu ahla اdikri ilaa masaa'ila اljihaadi ilaahay ma odhan wax walba oo cilmiga culimmada hala weydiiya ala yidhi ee jihaadka asaga culimmada ha weydiinina qur-aanka kuma jirto wax walba mise jihaadku cilmi uma baahna jihaadku diinta ilaahay buu ka mid yahay weliba diinta qaybaheeda waaweyn buu ka mid yahay sanaamu lislaam weeyaan weliba dirwatu sanaam lislaam weeye marka isagaaba ugu baahi badan diinba sooma garan waa wax ilaahay diintiisa lagu kor yeelayo inuu marka aan culimmadii iyo cilmigii la weydiina ee ee niman ay xoogsato ah ay iska qaataan sax ma aha ahlu huquurku hadday culimo yihiin waa la weydiinayaa ahlu huquurku haddaysan culimo ahayn waxba la weydiin maayo culimadu hadday ahlu huquur tahay waa la weydiinaya haddaysan ahayna waa la weydiinaya waxa inaga la inoo dira waa ahlucilmi inaan weydiinno eh aqri iyo aqri la'aan arrintu ma khusayso saddexdan qodob baa ka mida kuwa yaabaha ay sheegeen waxaa ka mid ahaa hadafka waa maxay aanu soconnaa inaanu dadka ilaahay addoommo uga dhigno weeyaan bay dhaheen dadka inaan ilaahay u addoominno baan u soconnaa waxay kale oo yidhaahdeen muxuu yahay waajibka iyo xilkana saaran waxay dhaheen waa addacwatu ilى اllah inaan ilaahay dadka diintiisa ugu yeerno wاlqiyaamu biwaajib اlwaqti xilligaa la joogo waxa waajibka nagu ah oo xilligaa yaalana inaanu qabanno sidii ambiyada ilaahay tawxiidka intay ku baaqaan haddana mushkiladda deegaankooda haysata ay ka hadli jireen marka arrimo noocaasa oo ilaa sideeda bay soo qoreen oo aan ka boodayo hadday culimmadu marka manhajkii bastiyeen oo sharxeen jazaahum allahu khayran oo ay soo bandhigeen shir weyn bay qabteen afartan iyo sideed culimo iyo ducaada bay isugu yeereen oo qaaradaha kala duwan ay ka keeneen raggaas waxaa la iska waraystay limaada hada alkhalal dacwada islaamiga ee soomaaliyeed khalalkan iyo marin habowgan markii muddo la joogo mawjadihii yimaadaba ay iska dadka ku qaar ku qaldamayaan oo ku lumayaan maxaa u sabab ah baa la isweydiiyey weliba bidaat waxaa la isweydiiyey dhallinyarada dacwa salafiya ama madrasadaas wax ku baratay oo ka soo baxday maxay u noqdeen dadka dadka ugu nugul oo habartii timaadaaba kuwa indhala hadday yimaadaan qaar baa raacaya maxay taha sababtu iyada oo la og yahay itijaahaadka kale xagga cilmiga iyo ku dadaalkiisa inay iyagu kaga badan yihiin oo haddii cilmi barashada iyo juhdiga lagu bixiyo iyo ihtimaamka la siiyo iyagaa kaga badan itijaahaadka kale wamaca daalika mawjada timaada dadka u badan oo ku luma ama ku halaagsama iyagay noqdeen maxay taha sababtu wax tiro badan baa la isu keenay marka mulakhaskeedii baan idiin sheegayaa waxay yidhahdeen waxaa soo baxay nuqsaan xagga tarbiyada ah nuqsaan xagga tarbiyada ah rabbigeen subxaanahu watacaala shaqooyinka nebiga qur'aanka saddex buu tiriyey oo wadaa'if arasuul huwa aladii bacaa fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma alle rasuulkan buu soo diray subxaanahu watacaala dadka inuu diintii gaarsiiyo iyo inuu ku dhaqo oo ku tarbiyeeyo iyo inuu baro saddexdaa shaqay ahaayeen marka gaarsiintii iyo baristii waa lagu najaxay laakiin wayuzakiihim taskiyadu wax kasta oo xun dadka in laga saaro weeye caqiidada xun fakerka xun cibaadada qalloocan dhaqanka iyo suruugga xun ma garatay kulli in laga saaro qallooca quluubta ku jira in laga saaro ka miskaxda ku jira in laga saaro ka xubnaha ku jira in laga saaro oo carabkiisa iyo jawaarixdiisa ah meel walbo xumaani kaga jirto waa in laga sifeeyo wanaag oo dhanna waa in lagu shubo ilaa qofkaasi uu noqdo quraan iyo xadiis soconaya caaisha radi allahu canha markii nebiga khuluqiisa la weydiiyey waxay tidhi kaana khuluquhu lqur'aan akhlaaqdiisu waxay ahayd qur'aankii qofkii marka qur'aanka yaqaanaa nebiga calayh salaatu wasalaam qur'aan soconayo buu ahaa marka dadkii waxaa la rabaa inay nebiga iyo asxaabtii u dhowaadaan saan haddaaya sheegaynay oo ay noqdaan diintii oo soconaysa khayrukum man dakaratkum billaahi ru'yatu in qofkan ilaahay lagu xasuusto taqwada iyo iltizaamka iyo akhlaaqda iyo suluuga iyo tadayunka iyo iltizaamka kaana waqaafan cinda kitaab illahi soo cumar lama odhan haddiiba ilaahay subxaana wa tacala iyo rasuulku ay wax dhahaan meeshaasuu ku joogsan jira ma dhaafi jirin dad saasabaa loo baahnaa in la soo saaro oo tarbiyaysan waxaa soo baxay dadaan diintu qabanayn cilmigii waa yaqaan laakiin wuu jiiraya taasi mid bay ahayd waxaan rabaa inaan marka halkaa intaana dhaafin ku daro qodob ah tarbiyada jawaanibta nuqsaantu kaga timid waxaa ka mid ah altarbiya alfikriya asaxwa alislaamiya waxaabaha ay mumayaska ku ahayd waxaa ka mid ahaa inay ku dadaali jireen dadka in ay tarbiya fikriya siiyaan oo dadka garaadkooda iyo wacyigooda iyo dunida waxa ka jira iyo arrintaa in la iska dabciyo iyo sidii looga hortegi lahaa infaraafaadka iyo gaalo mu'aamaradeheeda dadka waa loo dhigi jiray kutub bay mufakiriinta muslimiintu ka qori jireen kutubtaa waa lala diray gaar ahaan xilligii mawjadii ololihii laa tandiimiga ahaa uu soo baxay sagaashan iyo labo saddex afar shan iyo wixii ka dambeeyey si qasdi ah baa loola diray in kutubtii fikriga ahayd oo dadka dabdhin jirtay oo tawjiihin jirtay meesha laga saaro waxaa soo baxay dad cilmi badan yaqaan laakiin khawaa fikriya ku jiro oo habar walba ay duuqsan karto oo ay siri karto oo ninkii weynaa oo shiikha ahaa oo waxaad arkaysaa nin caamo ah uu duuqsanayo sababtu maxay tahay dacfi fikriya baa ku dhacay jaanibka tarbiyada la doonaya in laga xoojiyo wey marka culimmadu waxay dhaheen waa in la xoojiyo tarbiyada diiniga ah tarbiyaduna waa inay shaamil tahay isuna dheelitiran tahay jaanibka fikriga ah jaanibka ruuxiga ah jaanibka suluukiga ah kulli waa inay ku jiraan arinta labaad oo ay dhaheen nuqsaantu waa ka timidi waxay ahayd waa qadiyadda marjiciyada hadda aan ka hadlaynay waxaa soo baxay dad hadduu xoogaa lacaga oo uu haysto inuu meel ku darsado rabo dadkao dhan buu la tashanaya kunkiisa doolar meeshu ku darsanayo hadduu baabuur ka xumaado makaaniga ugu fiican buu raadinaya haddii jiro yar qabato dhakhtarka u fiican buu raadinaya laakiin arrinku diintiisa ma khusaysaa suuqa ayuu habar walbuu weydiinayaa iskuba dhibi maayo markaasaa diintii qofkani wuxuu ilaaliya diinta ugu liita habar walba suuquu weydiin ama internetku ka akhriyaya meelahaas asxaabta nebigu waxay gaareen jaabir bn cabdillahi radi allahu canhu xadiis baa looga sheegay cabdillahi bni unays inuu nebiga ka maqlay cala salatu wasalaam markaasuu u safray bil meel loo socdo saxaabigii markuu u tegey buu yidhi intaana fariisan ii sheeg xadiiskiisi war bal horta soo fariiso war bilaha iga hordhimata ama kaa hordhinta bal horta xadiiska ii sheeg xadiiskii wuu maqlay laakiin wuxuu rabaa ninkii nebiga afkiisa ka maqlay calayh salatu wasalaam inuu ka soo hubsado innaguna habar walbaynu fatwada weydiinaynaa culimadiiba laysku dhibi maayo arrinta marka waxaa la yidhi waa in ummadda lagu xira culimada gaar ahaan ardada iyo dalabatulcilmigu waa inay culimada ku xiran yihiin arinta saddexaadoo ay soo qaadeenna waa arrintii xala sheekh bashiir uu ka hadlayey oo manhaju dacwa tagyiir oo dad badani ay khalad ka fahmeen aadna ay culimmadu u faahfaahiyeen arrinta afraadi waxa weeye waxay dhaheen waxaa soo batay tacaalum caalim iska dhigid والقول على الله بغير علم هذا حلال وهذا حرام هو البويس كورنيا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب دد نوع آسا صوب حي إلهي وحي ربان كالشيقي ودينت وحي ربان كالشيقي وأن وحبب قلين وأن إلهي كبقي مركا وحي لهن سلو روح تعالم كاس iyo ilaahay laga been sheegayo waa in laga manhajkii salafka oo ahaa dadka cilmiga sheegaya ama fatwada in loo qoro idan iyo ijaazo la siiyo waxaa kaloo ka mid ahaa asbaabta ay dhaheen waa waa khalalkan way keentay caqiidada la darsayo waxay dhaheen jaanibka dawaabida ama wax tiro badan oo ku saabsan mawduuc alxukmi cala annaas oo darsiga aynu hadda qaadan doonno ah nuqsaan baa ka timid kutubta tawxiidulcibaada ay dhallinyaradu dhiganayaan kutubtii mawduucyadan kale oo caqaa'idka firaqu ku lumeen ahaana nuqsaan baa laga yaabaa inay kaga jirto marka waxay dhaheen waa in aad iyo aad loo xoojiyo ahlusunna waljamaaca manhajkoodii ku saabsanaa في الحكم على الناس أما الأسماء والحكام waxaa loo yaqaan Sheikh Maxamed darsiga uu siin doono weeye waa in ardayda loo dhigo iyo guud ahaan dars umada oo dhan waxa soo baxday dad baa imanaya kutubtii khawaarijta iyo waxa ay qoreen bay soo akhriyayaan umada ku soo dhax tuurayaan dadkiina wixii asxaabtii ay ka yiraahdeen iyo taabiciintii iyo war kama hayaan waxaana lala boodayaa waa lagu halaagsamaya takfiirkan iyo baladan aad aragteen asbaabteeda weeye marka kutubta noocaasna dhigitaankeeda in la xoojiyo weeyaan baa arrinka lixaad waxa weeye manhaju ahli sunnati waljamaaca in la faafiyo oo ku saabsanaa sida loola dhaqmayo dowladaha iyo maamulada iyo waaqaca iyo qadaayaadka nawaasisha ah sideedaba adduunku unuf ma ah adduunka hadda lama abuurin muslimiintu waa soo jiri jireen dowlado diinta aan ku dhaqmin waa soo mareen gaala inay dhul muslim qabsato waa soo martay see waxaan loola dhaqmi jiray culimadu horey waxaan uga wada hadleen inagii marka waxaa laynooga dhigayaa waxaan hore u jirin ninbaa jeebkiisa ama wixii khawaarijta ama qolo kale waxeed meel halkaana inooga soo saarayo dhahaya waa kan cilmigii gala oo ummaddii meel daran ka tuuraya marka waxaa la yidhi sidii ummaddu ula dhaqmi jirtay qadaayaadkan ahlusunna waljamaacana waa in aad iyo aad loo bara dadka oo loo faafiyo arrimaha kale oo mawduucan xiriirka la lihi waxa weeye dhacdooyinka dhacaya oo ummadda soo maraya gaar ahaan bulshada soomaaliyeed waxaa la yidhi dadkii dad baa isaga fatwoonaya wixii dhacaba waasaa waasaa oo u fasiraya ama mawqif diin ay ka dhigayaan ka siinaya waa inay culimmadu ku dadaalaan wax walba oo dhaca ummadda inay waxa ku aadan oo sharcigu uu ka qabo uga sheegaan si aan dadka arrintaa loogu baadiyeyn ama loogu lumin arrinta kaleoo soo qaadista lihi waxay ahayd waxay yidhaahdeen dacwadan faafinteeda waa in culimmadu ay hurmuud ka noqdaan oo iyaga looga dayanayo oo lagu raacayo waa in dadku ay isu kaashadaan oo isugu duuban yihiin qof walba meesha kaga aadanna uu ka qabto gaar ahaan dadka dacwada u shaqaynaya ama isku hal itijaah ha noqdeen ama hal madraso ama ha noqdeen madaaris ama itijaahaad kala duwane cumuuman dadka diinta ka shaqaynaya iyo bulshada guud ahaan waa inay isu kaashadaan iyagoo culimmada ka shidaal qaadanaya camalka jamaaciga ah iyo mu'asasigaana in la xoojiyo si loo dabtiyo tasarufaadka fardiga ah ama khalalka afraadda ka imaanaya waxay yidhaahdeen waa in la xoojiyo iyadana walaalnimada iyo isjacaylka iyo isku duubnida guud ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka diinta ka shaqaynaya waayo mar walba oo khilaafka iyo muranka iyo jaqjaqdu ay badato waxaa soo kordhaya dad ka dhex faa'iidaysta oo inxiraaf diineed meesha ka dhex dhaliya marka dadku inay isjecel yihiin oo isku xiran yihiin ayaa loo baahan yahay waxay ku soo khatimeen inay yidhaahdeen waxaa loo baahan yahay dacwa salafiya fi الصومال ممثلة بجماعة الأتيان بالكتاب والسنة منهج كاس أي هدنا فاهفاهيين isaga oo qoranna ha la faafiyo isaga oo duuban oo cod iyo maqal iyo muuqaal ahna ha la faafiyo qalabka warbaahinta ha la geliyo bulshada oo dhanna ha la gaarsiiyo su'aalaha iman kara oo dhan oo waaqica ku saabsan oo ummadda lagu marina habaabiya ama lagu dhibo oo dhan buu ka jawaabaya markan si aan inaba u lugo-in waxa lagu keenayo oo dhan oo ama khawaarij tiri ama murji'a tiri ama qadariya tiri ama ama shiica tiri oo dhan manhajkan baa ka jawaabaya marka dadka aynu gaarsiino qadaayaadka la isku lugooyo oo dhanna meeshaasay ku dhan yihiin waana la duubay culimmaduna way akhriyayaan kutub ahaanna waa loo daabacaya waxay kale oo yidhaahdeen waa in ciddii annagu manhajkaas iyo mundalaqaadkaas iyo mawaaqifta aanu sheegnay nagaga duwanna waa inay waxeeda caddaysato oo gaar u baxdo oo inay nagula dhex dhuntaan dad waxyaabo kale oo waxa aan qabno aan ahayn arrintaasina la yeeli maayo qofku hadduu u arka inay sidani sax tahay oo ay xaq uu ku taagan yahay uu isu qabo haddee khiyaarkiis laakiin bannaankaa hala baxo dowladdii ziyaad baroo jirta bannaankaan la istaagi jirayoo in alxukmu ilaa lilaahi qabuuraha lama baryi karo laguma dawaafi karo ilaahay cidaan ahayn sharci ma dejin karto kulli bannaankaan la taagnin ama qofka ha lagu xiro ama ha badbaado ama ha lagu dhibo marka ninku hadduu wixiisu inuu xaq yahay u arka soomaali waa gaalo waa murtadiin in la laayo waa bannaan tahay ninkii aaminsan bannaankaa ha ula baxo masaajida ninkii inuu dadka ku dila raba ha caddaysta isagoo anaa saa aaminsan wuxuu raba ha kala kulmo laakiin annagu ma qabne eh qofkii waxaasi ay ku jiraan bannaankiisa hala maro waddankana waa isla leenahay inay gaalo yihiin ma aaminsanin in la laayo inay xaq tahay ma aaminsanin oo muslim inay yihiin baan ka aaminsannahay qofkii ay dee dulminayaan inuu iska difaaco xaq buu u leeyahay dadka dadka maamulayaan ummadda inay ka qabtaan waajib bay ku tahay laakiin ninkii waa nin muslina oo soomaaliyeed oo dhulkii nala laho dee meeshiisa awxiisa ha ka dhisto oo shaqadiisa ha iska wato laakiin yaan annaga wax aanaan qabin cidi naga tarjumin oo na dhexgelin baa la yidhi waxaa la yidhi war suufiyada kulama dhuuntaan oo tabliiqa lama galaan oo takfiirka kale lama galaan oo meelayowga annaga maxay noola soo galaan baa la isweydiiyey waa la garan waaye marka waxaa la yidhi ruux xaq ma yihin ma fiicantihin annagu ma khaldannahay haa ilmaha yaal idinkaaba naga fiicana maa bannaankiina la aadaan mid dhallinyarada qoladan jamaacat lmuslimiin oo takfiirka soomaalida u taqaan oo nin kaftan badana waxaa nin wadaadii iga wariyo oo ay qaraabo yihiin wuxuu yidhi annagu intay idan la tukanno haddana idan dili mayno yacni annagu gaalaan idanka aaminsannahay dee maalintay iyagu awoodooda u gaarto dadka dhinaca ka mareen hadday rabaan laakiin hadda ninkani isburin mayo salaadana waa kugu xiranaya waana ku dilaya ma yeelaynuu yidhi yacni wuxiisuu daacad u yahay maogtahay midda kale kitaabadan kaa akhrisanaya waana ku dilaya wax la iswaafajin kara maaha maogtahay waxaa moodaa inay ka daacadsan yihiin oo ka mawqif cad yihiin marka ninku ha caddaysto gaalaad tihiin de la tukan mayno shaqo iskuma lihin waa wax la gartay laakiin waana kaa mid ahay waxaagiina waa burinaya wax shaqaynaya maahan bay dhaheen culimmadu ilahay waxaan ka baryaynaa subxaanaه watacaala inuu xaqa nagu noolayo nagu dilo nagu soo bixiyo ilaahay subxaanaه watacaala uusanna baadiyeyn ummadda muslimiintana ilaahay subxaanaه watacaala xaqa uu wada haleeshiiyo ilaahay isugu keeno oo ku walaalayo salى اllah waslm ala nabiyina mxamadi wali saxbi ajmaciin